Wafdi wasiiro ah oo uu weheliyo la-taliyaha madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabelle ayaa gaaray deegaanka Biacda ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana dib u heshiisiin u sameeyay laba beele ah oo walaalo ah. Wafdiga ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa u guurgelinta xaaladda bulshada ee ka jirta deegaanka Biacda ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyagoo kulamo kala duwan la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan. Guddoomiyaha deegaanka Biacda Cabdi Qoorgaab Cadow ayaa ka waramaya xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanka.
meeshaan aan maanta joogno waxaan isugu nimiday shir dib u heshiisiin oo beesha Biacda deegaanka Biacda biryahan shaqaaqada ka jirta in la isaga yimaado ayaan isugu nimiday ayadoo ay joogaan wasiiradii arrimaha gudaha iyo wasiirkii amniga iyo maaliyadda intaba ay joogaan oo golaha wasiirada ay u dhan yihiin ayaan meesha isugu nimiday maadaama uu shirku furmaayo oo dib u heshiisiinta ay socoto hadda hadalkiisina uu bilowday waxaan rajaynaynaa in wanaag ay ku dhammaato waxaan kusoo dhaweynaynaa insha allah haddii la yidhaah wasiirada warkaas ka daba maraayo ayagaana furi doona shirka wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadeynta Hirshabelle Cabdullah Cumar Maxamed iyo wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle Dr Muxudiin Macalin ayaa si wadajir uga hadlaya ujeedka ay deegaanka u soo gaareen iyagoo ballanqaadyo kala duwan u sameeyay bulshada deegaanka.
maanta meel ka dheer la geeyo runtii waa dareemi karnaa sida brofesorka sheegaybo sanado iyo qarniyaal ka hor deegaankan biicad sida uu ahay wax weyn iskama bedelin taasna waxaa caddeyn u ah maanta in loo fadhiyo maxaanku yidhaahdaa dhiig la daadiyey oo markaas ay aheeday halkii maanta loo fadhiisan lahaa in loo wada fadhiyo sideen ku hormarinaynaa deegaankan sideen arrimihii bulshada aan markaas uga tashanaynaa sideen adeegyadii caafimaadka u hormarinaynaa sideen deegaankan xarun caafimaad ama isbitaal uga furaynaa sideen biyo nadiifa ku helaynaa sideen waxbarasho dhammaystiran ku helaynaa waxaan ognahay maanta meesha ay joogto degmadan xarun caafimaad ma lahan iskuul ma lahan biyo nadiif iskabadaa oo waxaan aragnaa biyihii la cabaayay
welibana iyadoon dhiila jirin oo nabad iyo wanaag iyo rayn la isugu yimiday aan howl isugu soo galnay ku wada sheekaysana aadaan u faraxsannahay
la-taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Yaxya Cali Hareeri iyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabelle Cabdiraxmaan Daahir Kuure Karoore ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonaan dib u heshiisiinta loo sameynayo beelaha kana soo jawaabi doonaan baahiyaha ka jira deegaanka waxaan waa dhacayaan ilaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay abuuray ayay arrintaani socotay wax ugub ah ma ahan waana dhici doonaan
tiim golaha wasiiraha idula joogay iyo waxa dhan hadda waxay ka shaqayn doonaan baahida kale inay riboortkeeda ka qaadaan oo la idin waraysto waxa ka jira deegaan laakiin odayaalo waxaan idinka rabnaa soomaaliya waxa waaye soddon iyo saddex sano oo kal oo kala dhacaha joogtee horta waxaan rabnaa inaa ogaatiin boqol soddon iyo shan odayaa soomaaliya dowlad ka samaysa ma maqasheen weli nin walba ka mid amuu jooga biyacde boqol iyo soddon boqol soddon iyo shan oday ma maqasheen dowladda dhammoo la haysta nimankii sameeyey odayaalay ahaayeen ayadoo la heshii waayey oo wax nidaam la keeni waayey boqol soddon iyo shan odayaa soomaaliya laga qoray dowladda aan isticmaalnay keeneen deegaanka biicda oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jowhar ayaa ka jirta xaalad nolol xumo oo ay ka mid tahay raashiin la-aan caafimaad darro iyo biyo la-aan